alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamedi wala aali muxamed w salama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati saad ayaynu ku soo jirray waxaynu joognay qisada ku saabsan ayuub ku saabsan ayaynu joognay nebi ayuub calayhi salaatu wasalaam wuu xanuunsaday sida aayaddaba ilaahay inoogu sheegaayo waadkur cabdana ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya ashaytaanu binusbin wa cadaab marka xanuun baa helay shaydaan baana wuxuu taabsiiyey dhibaata ayuu taabsiiyey waxaa laga qaadanayaa shaydaanku ama jinku inuu markaa cid dhibi karo ama cid durayn karo ayaa laga qaadanaya markuu ilaahay yidhi inna cibaadii laysa laka calayhim sultaan ila man ittabacaka min alghaawiin waxaa loo jeeday xagga luminta ayaa loo jeediyey oo waxaa laga tilmaamayaa xaggaa wax sultaaniya awooda kuma leh laakiin macnaheedu ma aha ma dhibi karaan sidaas aawadee aayaddan kama hor imanayso id naadaa rabbahu annii massaniya ashaytaanu binusbin wa cadaab nebi ayuub calayhi salaatu wasalaam muddo badan buu xanuunsanayey xadiiska abuu yacla wakhayruhu soo wariyey waxa uu sheegayaa inuu siddeed iyo toban sano xanuunsanayey siddeed iyo toban sano ayuu xanuunsanayey sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasaa awooddiisii aad iyo aad u daciiftay mariil noqday markaasaa dadkii dhammaantood waa gooyeenoo waa iskaga tageen waxaa ku soo hadhay marka haweenaydiisii laga reebo laba nin baa ku soo hadhay labadaa nin baa u iman jiray oo soo booqan jiray oo subaxnimada ama galabnimada ayay markaa u iman jireen xanuunkina waa dheeraaday maalintii dambaa nin ka mida labadii nin ayaa ka kale wuxuu ku yidhi waxaan u malaynayaa ayuub inuu dembaabay dembi cid dembowday aynay jirin waayo siddeed iyo toban sano ilaahay uma naxariisan oo bimacnaa xanuunkan kama faydin markay u yimaadeen ayuu ishaysan waayey dabeedna qisadii buu u sheegay nebi ayuub baa wuxuu ku yidhi ma garanaayo waxaad sheegaysaan mooyaane inaan maqli jiray laba nin oo isaasaraaraya oo midkood u dhaaranayo markaan dhaartaa maqlaan gurigayga intaan ku noqdaan ka kafaaro gudi jiray buudi anigoo karaahiyaysanaya magaca ilaahay waxaan xaq ahayn in lagu soo qaado dhaarta ninkaasi dhaartaan ka kafaaro gudi jiray buudi taasina dembi markaa ma aha wax sababaya in markaa cuquubo loo keenana ma aha xanuunkuna wuxuu u yimaaddaa wakhtiyada qaarkood dee ibtilaa buu u yimaaddaa mar ruuxa waxaa looga dhigaa cuquubaa looga dhigaa wuxuu galabsaday ayaa markaa xanuunka mar looga dhigaa marna xanuunku wuxuu noqdaa ibtilaa rabbi ku imtixaanaayo ruuxa oo iyadoo dembi markaa uu ruuxani kasbaday oo lagaga abaal marinayaa aanu jirinba oo nebi ilaahay uu yahay oo ilaahay dhowray ayaa haddana imtixaan iyo ibtilaa xanuunka loogu sallidaa wakhtiyada qaarkood xanuunkuna waa dembi daadin oo ruuxa dembigaa lagaga khafiifinaya waatuu ilaahay uu yidhi man yacmal suu'an yujda bih ku kastoo xumaato sameeya waa laga abaalmarinaya nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam wax kasta oo ruuxa markaa dhibaato oo soo gaadhaya kulay ku tahay qodaxda mudaysaa in dembi lagaga daadinayo markaa xanuunku mar buu noqdaa nicmo ilaahay oo ruuxa loogu nicmeeyaa xanuunka laftiisa hadduu ruuxu ku sabro xanuunka oo ajar niyaysto wuxuu ka helayaa hawaab iyo ajar weyn ayuu ka helayaa shaykhulislaam ibnu taymiya waa ka yidhaahdaa almasaa'ibu nicma masaa'ibtu waa nicmo ilaahay yacnii ruuxa musiibadaa dhacda in loogu nicmeeyo waayo hawaab iyo ajar weyn ayuu ku helayaa ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa waxaa nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey inuu yidhi dadka waxaa markaa ugu dhibaato badan oo ugu daran xagga markaa dhibaatada nebiyada nebiyada ayaa ugu dhibaato badan oo musiibooyinka iyo dhibaatooyinka haleelayaa nebiyaday ugu badan yihiin summa alamhalu faalamhal dabeed waxaa ku soo xiga ka ugu fadliga badan waxaa ku sii xiga ka ugu fadliga badan yacni midba kuu ka fadli badan yahay ayuu ka dhibaato badan yihi waynu garan karraa nebiyada sida loo dhibaateeyey nebiyo badan waa garanaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo uu yahay markaa nebiyada kii ugu fadliga badnaa nebiyadana lagu khatimay ayaa haddana maca daalik yacni markaa gaaladii dhibaateeyeen markuu yaraa wuxuu ku koray agoonnimo iyo rajaynimo ayuu ku koray khani lagama yeelinoo mid xoolo badan ma ahayn waatuu wakhtiyada qaarkood intii aanu guursan khadiije khadiije uu shaqayn jiray oo xoolaheeda tijaarada wakhtiyada qaarkood uu u rogrogi jiray markii dambena waxaabay noqotay haweenaydiisii ooridiisii bay noqotay oo xaas baabay u noqotay waxaynu garan karnaa markii nebiga la soo diray calayhi salaatu wasalaam dadka kuwii ugu dhowaa ayaa qaarkood beeniyeen oo waxaa lagu imtixaanay adeerkii ruma waa kii markaa ka daba qaylinaayey markaa ku lahaa wakhtiyada qaarkoodna tabbat laka saa'ira alyawmi alihaada jamactana dadkana waxa weeye waa ku dirayey inay beeniyaan ayuu markaa ugu yeedhi waatii ku soo degtay suuradda tabbat tabbat yadaa abii lahabin wa tab ilaa aakhiri suura nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyin badan baa lagu sameeyey oo aad iyo aad loo dhibay waatii ay dhacday inuu markaa maka intuu ka tegay daa'if qabtay si uu markaa bal in reer daa'if u dhaamaan si uu u eego waatuu ku yidhi dadka aan markaa hadalka ilaahay gaadhsiiye i magangeliya waatii ay beeniyeen ay ku direen dadka markaa waxmagaratada iyo carruurtiiyo dadka waalan waa tii la shiiday waa tii markaa lagaga dhiijiyey ee la dakhray ee dhiiggiisu ka dareeray markaa jidhkiis umuuraha dhammaantood waxay tahay dhibaatooyin markii dambe waxay go'aansadeen kuwii qaraabadiisa ahaa iyo dadkii u dhowaayey quraysheed ayaa markii dambe waxay go'aansadeen waa in la dilaa dabeedna markaa sidaas ayuu markaa kaga baxay oo ilaahay amray inuu baxo oo hijroodo wuxuu galay god abeesooyin le buu galay ow saddex habeen iyo saddex markaa maalmood ku jiray ow kaga dhuumanayay cadowga gaalada kaga dhuumanaayey markii dambena masaafada markaa maka iyo madiine u dhaxaysa ayuu markaa lugeeyey ilaa uu madiine tegey beledkiisii uu u dhashay baa laga saaray oo maka ah oo weliba isagoo markaa la doonaayo in la dilo la go'aansaday uu kaga baxay qarsoodigaa kaga baxay markii dambe dagaallada dhex maray waa garanaysaan gaaladii quraysheed iyo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo muslimiintii la socotay dagaallada dhex maray waa garanaysaan aad ba waxay isugu dayayeen in nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam ghasawaadka qaarkoodna waa kuwii ku dhaawacay oo dhaawaca u geystay yacnii dhooshiisii jebiyey wejigiisii markaa dakhray yacni markaa dhibaatooyin bay u geysteen nebiga calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyinka la kulmay waxaa ka mida inamadiisa inay wada saqiireen oo inaan u kacaamay aanu jirin intuu noolaabayna hablihiisuna wada dhinteen marka laga reebo faatima kulligood noloshiisii bay dhinteen iyo isagoo nool faatimo qura u hadhay oo ka dambaysay muddo dhowr bilood ah waxay ka mid tahay waxyaalaha dhibaatooyinka nebiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam waxaynu qisadaa u sheegaynaa waxaynu tilmaamaynaa dhibaatada nebi ayuub la kulantay keligii inaanay ahayn ee nebiyada markaa dhibaatooyin inay la kulmi jireen ruuxa in dhibaatooyin la kulmaanno ma sheegayso in derajadiisu hoosayso sheegi mayso ee isagoo markaa derajadiisu korraysaa dhibaatooyin la kulmi karaan dhibaatooyinkaasna derajadiisa in lagu kor yeelaa looga jeedaa almasaa'ibu nicma waa kuwa culammadu leh masaa'ibtu waa nicmo ilaahi waa dembi daadin yacni markaa xanuunnada iyo dhibaatooyinku aakhire marka la tago dadkii sabraayey ee dhibaatooyinka iyo balaayooyinka la kulmay adduunyada markay joogeen markay arkaan dadkii caafiyada iyo markaa ladnaanta iyo caafimaadka iskaga sugnaa balaayooyinkaana ka badbaaday markay arkaan dadkii dhibaatooyinka iyo balada u saaxiibka ahaa ee waxyaalahaasi ku dhaceen masaa'ibka ahi ee xanuunnada ahi ee dhibaatooyinka ahi sawaabka iyo ajarka weyn ee la siinaayo markay arkaan waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ahlulcaafiya waxay tamanniyaan markay adduunyada joogeen in jidhkooda lagu googoyn lahaa bira sidaa loo suri lahaayoo la jarjari lahaa anna ajsaamahum qad khuridat bilmaqaariid ayay tamanniyayaan lima yarawna min hawaabi ahli ilbalaa waxay sidaa u tamanniyayaan oo u jeclaysanayaan dadkii balada iyo dhibaatada markaa u saaxiibka ahaa iyo masaa'ibka iyo xanuunnada ee ku sabray ajarka weyn ay la kulmayaan daraaddeed bay u tamanniyayaan si ajarkaasoo kale ay u helaan in waxa weeye markay adduunyada joogeen alla maa lagu imtixaano dhibaatadaasoo kale maa jidhkooda sidaa loo googooyo ayay tamanniyayaanoo jeclaysanayaan marka masaa'ibka in lagu sabraa loo baahan yahay nebigu sala allahu alayh wasalam waxau yidhi ina allaha idaa axabba qawman ibtalaahum hadduu ilaahay qolo jeclaado waa imtixaana hadda ma aha hadduu markaa ilaahay qolo jeclaado caafiyuu siiyaa ma aha oo dhibaataba lama kulmaan muraadku ma aha laakiin nebigu wuxuu tilmaamay sidaasi aan ahayn ina allaha idaa axabba qawman ibtalaahum ilaahay hadduu qolo jeclaado waa imtixaana oo dhibaatooyin buu ku sallidaa kii raalli noqdaa wuxuu leeyahay raallihaansho faman radiya falahu rida waman sakhita facalayhi sakhat kii raalli noqdaa oo dhibaatada lagu imtixaanay ku raalli noqdaa waxa u sugnaaday raallihaansho ilaahay baa ka raalli noqda kii cadhoodana oo ilaahay qadarkiisa u cadhooda oo hiifa isagana waxa u sugnaatay cadha u sugnaatay bimacnaa ilaahay baa u cadhoonayaa looga jeeda marka nebiyadii ilaahay u dhowray haddii markaa masaa'ib iyo dhibaatooyin iyo xanuunna lagu sallidaayo bal innagoo dunuubteennu fara badan tahay maxaynu filaynaa oo yacni waxa weeye dembiyadeenni aad iyo aad ay u badan yihiin nebiyadii ilaahay dhowree macsuumiinta ahaa ee cismada ilaahay siiyey ayaa markaa imtixaanno iyo dhibaatooyin iyo xanuunna lagu sallidaya wakhtiyada qaarkoodna qaarkood shaytaan lagu sallidayaa inuu markaa dhibaateeyo oo uu markaa da'l iyo markaa waxa weeye xanuun markaa uu sababo waadkur cabdanaa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya ashaytaanu binusbin wacadaab xadiiskii baynu sheegaynay ku saabsanaa ayuube siddeed iyo toban sano ayuu mariil ahaa oo xanuunsanaayey oo dhowe iyo dheeraba dadku ka tageen waxaa ku soo hadhay haweenaydiisii ama xaaskiisii baa ku soo hadhay oo iyadu markaa u shaqayn jirtay oo tabantaabin jirtay wax uu cunana u keeni jirtay una khidmayn jirtay oo u shaqayn jirtay dadkii kale waxaa kaga soo hadhay laba ninoo soo booqda ayaa kaga soo hadhay muddadiina waa dheerto waa siddeed iyo toban sano maalintii dambe ayaa waxa dhacday farajkii baa u yimi muddooyinka intaa laeg waxaa ruuxa lagu eegayaa ee sawirkiisaa lagu eegayaa inuu sabro waxaa laga yaabaa markaa innaga haddii wax yar inala kulmaan waxaa dhici karta inaynu sabri weynaa laga yaabaa waxaana la eegaa dhibaatada cidda kaa dhibaatada badan waataa xadiiska ay ku soo aroortay induruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum wuxuu sheegayaa xadiisku waxaa eegtaan cidda idinka hoosaysa eega nicmo adduunye haddii wuxuu ku saabsan yihiin waxaa la eegaa cidda kaa liidata ama dhibaato adduunye hadduu ku saabsan yahay waxaa la eegaa cidda kaa liidata cidda kaa sidata ee adduunyada kaaga dheef badan yacnii kaa xoolaha badan kaa xoogga badan kaa maalka badan kaa ubadka badan kaa quruxda badan kaa magaca weyn kaa caafimaadka badan ashyaada lama eego cidda kaa liidataa la eegaa dhib haddaad ka cabanayso cidda kaa dhibaatada badan baa la eegaa yacnii haddaad ka cabanayso maal la'aan oo waxa weeye maalkaagu markaa uu yar yahay ka kaasii maalka yar eeg haddaad wakhtiyada qaarkood qaddo ka kaa qadoodiga badan markaa eeg oo adigu markaa miil haddaad wax weydo qaarna laba miilba wax waayaan hal miil keliya wax eegaan bal kaas eeg haddii markaa waxa weeye aad kaa laftiisa tahay ka kaa sii liita eeg gaajo markaa darteed aan kici karin haddii markaa waxa weeye xanuun ku hayo oo aad laxaad la'dahay ka labada laxaad la eeg haddaad laba laxaad la'dahay ka saddexda laxaad la eeg ee saddexda laxaad ka maqan yahay hadda bal eeg haddaad markaa waxa weeye xanuunno ka cabanayso loo caal waaye ka kaa sii dhibaatada badan eeg xanuunnadu sii kala daran qaar baa khatar badan nolosha ku haya qaar baa aydhisiya lagu imtixaana qaar baa markaa xanuunno badan oo markaa toban xanuun oo kala duwan buu qabaa qaar baa waxa weeye kaadida laga qaadaa oo aan markaa waxaweye kici karin qaar baan fadhiisan karin oo xaalkiisu jiif keliya yahay oo sidaa u yaallaa marka la rogaayo isma rogi karee waa la rogaa yacni ma fadhiisan karo ismana rogi karo marka waxaa la eegaa cidda kaa liidata sida xadiiska nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam umuuraha markaa diinta waxaa la eegaa cidda kaa sidata ee kaa cibaadada badan ee kaa cilmiga badan ee kaa dadaalka badan ee kaa soonka badan ee kaa qur'aan akhriska badan ee kaa sadaqadda badan yacni waxaa la eegaa cidda kaa dadaalka badan ee kaa cibaadada badan si aad markaa u higsato aad ula tartanto falyatanaafas ilmutanaafisuun laakiin umuuraha adduunyada waxaa la eegaa cidda kaa liidata marka xoogga iyo taranta iyo xoolaha iyo caafimaadka yacni kullu daalika waxay soo gelayaan umuurtii adduunyay soo gelayaan umuurtii la eegayay cidda kaa liidata ayay soo gelayaan ruuxuna waxaa loo baahan yahay inuu sabra ayaa loo baahan yahay nebi ayuub wuxuu ahaa saabir buu ahaa ilaahay baa uga markhaati kacay innaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu innahu awaab isagoo siddeed iyo toban sano mariil ahaa jidhkiisii markaa waxaa weeye u aad iyo aad u daciifay kicistu ay dhibaato ku tahay oo in la tabantaabiyo uu u baahan yahay wakhtigii xanuunkuna uu aad u dheeraaday haddana wuxuu ilaahay inoo sheegayaa inuu saabir ahaa innaa wajadnaahu saabira ya marka uu yidhi annii massaniya ashaytaanu binusbin wacadaab uu sidaa ku dhawaaqay tashakii uu ka cabanaayo xanuunkii ma aha sabirka iyo marka hadalkan uu sheegaya isma diidayaan waxaa la diidayaa oo sabirka ka hor imanaysa ashakwaa ila almakhluuq cabashada makhluuq loo cawdo waxaanaan qabaa sidanaan ahay waxaanaa igu dhacay ma nooli yaa nafi iguma jirto sidan baan ahay yacni markaa bakhti iyo bes baan ahay yaa dhib baa markaa igu sugan yaa loo cabanayaa makhluuq baa loo markaa dhibaato sheeganayaa loo cabanayaa taasi sabirkii waa diidaysaa waa ka hor imanaysaa laakiin cabashada ilaahay loo cabanayaa aan makhluuq loo cabanayn ashakwa ila allaah laa ila almakhluuq yadu sabirka kama hor imanayso muxuu yidhi nebi yacquub innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allaah waxaan uga cabanayaa murugadayda iyo dhibaatadayda waxaan uga cabanayaa allah oo qura innamaa baa la geliyay innamaa waa maxay waa adaatu waa adaatu xasrin waa adaad koobis sheegaysa macnuhu wuxuu u dhacayaa allah oo quraan u cabanayaaye cid kale uma cabanayo hadda dadkeenna maxaa ku badan waxaa inagu badan in makhluuqa aynu cabanno yaa yacni waxa weeye yashkuu min aladii yarxamu ila aladii laa yarxam kii naxariisanayaa laga cabanaya oo allah ah allah baa laga cabanaya qadarkii ilaahay baa laga cabanaya makhluuq baana loo cabanaya markaasaa waxaweye waxan baan qabaa sidan baan ahay miyay kaa faydi kartaa dhibaatada miyuu xanuunka kaa qaadi karaa miyuu waxla'aanta kaa badbaadin karaa miyuu ubadka kuu soo celin karaa yacni masaa'ibka markaa waxa weeye miyuu kaa faydi karaa maya makhluuq kaama faydi karo maxaad ugu caban dadka qaarkood iyagoo ilaahay imtixaanay ayaa haddana mar walba carrabkood waa wanaagsan yahay ilaahay marnaba kama cabanayaan ilaahay markuu baryaayo ilaahay ha u cawdo laakiin makhluuq uma cabanayaan waxaan garanayaa nin la imtixaanay ilaahay marka ajar weyn ha siiyo ilaahay ha u naxariistanee ninkaasi dhibaatooyin badan baa la kulmay xanuunno badan baa ku dhacay oo faalij leh oo waxa weeye nooca markaa la yidhaahdo kansarka dhiigga leh markaasaa dhiigga laba goor baa laga beddelay mar walba waa laga shubay addin baa waxaa kaga dhacay gangeri ayaa kaga dhacay markaasaa la yidhi haddaan addinkaa la jarin waxa weeye saru u tafayaa oo yacni markaa dhaqso ayuu markaa ruuxii u dilayaa markaase addinkiisi la gooye addinkii markii la gooya haddana kansarkii dhiiggu ku dhacay laba goor baa dhiiggii laga shubo laga beddelay dhiiggaba markaasaa la yidhi waxaa lagugu mudayaa irbado ayaa lagugu mudaya irbado ayaa lagugu mudaya wiigii kasta waa in irbad aad isku muddaa halka irbad waa boqol dollar ninkina waa faqiiroo wuxuu haystaa ma jiro wiig kastana waxa laga rabaa waxa uu cunaya iyo waxa kale ka siyaadadaa iska dhaaf yaa yacani waxa weeye iyo reerka sugaya iyo carruurta sugaysa iskaba dhaaf yacni waxaasoo dhanba yadaynay jirinoo la haynin ayaa haddana wiig kasta waxaa laga rabaa irbad boqol dollara inuu isku mudo ninkaa markaad la kulanto ama aragto wuxuu leeyahy nicmo ilaahay baan qabaa alxamdu lilaah alxamdu lilah aad baanu la yaabi jiray yacni dadku kala sabir badan marka masaa'ibka in lagu sabro oo sabirka tasabur lala yimaado oo sabirka layska doondoono ayaa markaa muhim ah yaan la moodin cidda waxa weeye markaa masaa'ibkiiyo dhibaatooyinku seegaan inay macnaheedu tahay in ilaahay agtiisa martabo iyo derajo wanaagsan ay ku leedahay ilaaba ilaah waa dhici kartaa mid waxa weeye markaa derajo ilaahay agtiisa kuleh aad yo aad u sarraysa in la imtixaano mid ka derajo hooseeyana waxaa dhici karta inuu imtixaankii seegaa laga yaabaa oo aan lagu imtixaanin dhibaatooyin ee barwaaqa iyo ladnaan lagu imtixaano la eegayo inuu ku shukri naqayo in kale ila nicmooyinka laftooda imtixaane wanabluukum bishari waalkhayri fitna ruuxa muuminka waxaa laga rabaa haddii dhibaata haleeshana inuu sabro haddii markaa nicmo uu helana waxaa la rabaa inuu ku shukri naqaa la rabaa labada mid walba waa imtixaan yaa waa dhici kartaa markaa ruuxu markaa ladnaanta uu ku sugan yahay iyo nicmada iyo caafiyada inaanu dareeminba inuu imtixaanan yahay yaa laakiin intee nicmooyin inta la siiyey bay lumeen oo kibreen oo xadgudbeen oo waxa weeye xaqii diideen oo dadkii yaseenoo xaqireen yaa oo ay moodeen dadka iyagu inay ka mudan yihiin ilaahay agtiisana kaga derajo wanaagsan yihiin in ilaahay ladnaan siiyey daraaddeed adduunyo ayay ku kedsoomeen qad yuncimu allaahu bilbalwa wa in cadumat waqad yabtali illaahu bacda alqawmi binnicami waa dhacdaa inuu ilaahay ku nicmeeyo balaayo ama musiibo inuu ku nicmeeyaa dhacda musiibadii baa nicmo ah musiibo inuu ku nicmeeyaa dhacda musiibadaasi haba weynaatabe waxaana dhici karta dadka qaarkood inuu ku imtixaano yacni nicmooyin oo ay niqmo ku noqoto nicmadiibaa waxay noqonaysaa niqma qiso labaad waxa dhacday markaa ninbaa wuxuu ahaa nimaan markaa cibaado iyo salaad iyo markaa aan aqoon buu ahaa dadka iska xayraankaa ee suuqa boodaya ayuu ka mid ahaa cayaha xunxun ee lagu hadlo dadka qaarkood ku hadlaanna waa ku hadli jiray ee gaalnimada ah sidoo caynkii u ahaabaa xanuun ku dhacay xanuunka aydiska la yidhahdaa ku dhacay dhakhtarkii ka helay baa iiga warramay wuxuu idhi waa lay keenay walaalkii baa waday ninkaa markii lay keenay waannu baadhnay buu yidhi xanuunkii baannu ka hellay dhakhtarku waa nin wadaada wuxuu idhi waan waaniyey waxaan ku idhi buuhi markaa waxa weeye iska sabir waxyaalaha markaa hadda la qaataana waa waxyaala kaalmaatiya weeye laakiin ruuxa markaa cidda horraynaysa xagga geerida ilaahay baa og yacni waxa weeye iska sabir inta mid xanuunsanaya mid kaleoo markaa caafimaad qabay kaba horraynaya ka xanuunka qabaa waayaa dhici karta inuu noolaado aduu hadal sabirsiin oo markaa noocaasoo kale ah kelimaadka waxaa ka beddelaadaanba meelaha qaarkoodii hadal noocaasoo kale ah oo sabirsiina ayaan ku idhi buuhi waxaana ku waaniyey towbadda iyo cibaadada iyo taacada ayaan ku waaniyey inuu salaadda iyo cibaadada iyo towbadda la yimaado oo xagga ilaahay u noqdo ilaahayna iska baryo lix bilood dabadeed baa waxa ii yimi buu yidhi walaalkii baa ii yimi isagoo ii shukri naqaya wuxuu igu yidhi walaalkay xanuunkani waa uga reeyey buuhi xanuunkani waa uga reeyi intaan xanuunkaasi ku dhicin salaad iyo soontoonna ma aqoon caydaa xunna waa ku hadli jiray bad kaluu ku jiray maalintii markaannu kuu nimiye halkan aad waanisay waanadii wuu qaatay wixii waa ka baxay waa toobad keenay markii buu cibaadada bilaabay lix bilood baa wakhtigii ka soo wareegay lixdaa bilood cibaadadii buu waday lixdaa bilood cibaadadii buu ku jiray waxay naftu ka baxday buu idhi isagoo masjidka gudihiisa ku jiro oo salaaddii maqhrib tukaday cishihiina sugaya ayaa masjidka gudihiisa kaga baxday buuhi bal intay isu jiraan xaaladdu markii hore ku sugnaa iyo xaaladdan marka dambe marka xanuunkaa loo keenay waxaa nicmo ilaahay marka waxa weeye dhibaatooyinka culammadu waxay yidhaahdeen dadka qaarkood derajooyin bay ku helaan oo wuxuu yidhahdaa shaykhulislaam ibnu taymiya ruux baa ilaahay wuxuu la doonaa derajo sarrayso jannada aynuu galo markuu derajadaa sare la doono ayaa camalkii ruuxaasina derajadaa mid gaadhsiinaya ma aha si uu derajadaa u gaadho ayaa markaa xanuun loo keenaa derajadiisa sare loogu qaadayo lagu gaadhsiinayo derajadaa sare ibnu taymiya odhanaya almuhim sabirku aad iyo aad buu muhim u yahay allahna wuxuu udhi innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab waa loo wafaynaya loo dhammaystirayaa kuwa sabraaya ajarkooda xisaab la'aan baa loo dhammaystiraya yacani looma xisaabinayo yacni ajar weyn baa la siinayaa oo aad iyo aad u weyn nebi ayuub ilaahay wuxuu ku yidhi addinka ku dhufo dhulka urkud birijlika haada muqhtasalun baaridun wa sharaab addinka ku harraatiyo ku dhufo dhulka waa ku dhuftay il durduraa ka soo boodoo biyo ah culammada qaarkoodna waxay dhaheen laba ilood baabay ahaayeen laakiin mid keliya inay ahaayeen ayaa laga yaabaa middaa ku filan biyihii ka soo baxay dhulka ayaa la yidhi waa biyo qabowwe inna ku maydho inna cab xanuunkii xagga hoose ku sugnaa jidhkiisa kuwuu cabbayaa ka tegsiinayo u sababaya inuu ka tegsiiyo biidniillaah maydhashada biyaha lagu maydhayna xanuunkii xagga saray ka tegsiinayaan biidni illaah xagga korka ayuu u baxay sida xadiiskiiba sheegayey meeshuu ku soo xaajo gudanayey buu qabtay kadib baa markaa sidaa lagu yidhi dheh sidii buu sameeyey biyihii buu qaybna ku maydhay qaybna cabbay isla markiiba xanuunkii waa laga faydo wuxuu noqday mid biririx ah waxaa loo soo celiyey xooggiisii waxaa loo soo celiyey awooddiisii iyo jidhkiisii iyo quruxdii jidhkiisa ayaa loo soo celiyey ila mariil buu markii hore ahaa xanuunku markaa ku raagay oo jidhkiisii markaa waxa weeye u daciifay siduu markii hore ahaan jiray ayaa isla markiiba laga dhigay haweenaydii baa waxay istidhi uu qabay bal xaggu korka u qabtay ee ugu kacay inuu xaajo guto kaga daba tagoo soo tabantaabi isagiioo soconaya ayaa ka hor yimi markaasay waxay tidhi addoonkii ilaahay ee la imtixaanee nebi ayuub ahaa halkaa ma ku aragtay ilaahay baan ku dhaartay ee berigii uu caafimaadka qabay ruux kaaga eg ma arag ismay odhan waa isagii su'aashii intay weyddiisay may sugin inuu u jawaabee isla markiiba waxay raacisay ilaahay baan ku dhaartaye berigii hore uu caafimaadka qabay ruux kaaga eg weligay ma arag ayuub wuxuu yidhi anigii weeye taasi waxay ku tusinaysaa ilaahay awooddiis maa bayna khamdati alcayni wa intibaahatiha yugayiru allaahu min xaalin ilaa xaal isha in la kala qaado qadar la kala qaadayo isha ama laysku qabanayo inta u dhaxaysa ayuu ilaahay markaa umuuraha beddelaa oo min xaalin ilaa xaal u beddelaa nebi ayuub wuxuu lahaa beer buu lahaa meel markaa beerta lagu soo guro oo markaa andaraan meelna waxa weeye lagu soo guro heedda yacni markaa andarka waxaa la yidhaahdaa marka beerta la gooyo meel gegi ah oo iyadu adag oo wixii markaa la guro markaa waxa weeye lagu ururinayo gawaanta caynkaasee adag ee lagu ururinayo ayaa la yidhaahdaa labadii meeloodee markaa waxa weeye beerta meelna heedda lagu ururin jiray meelna sarreenka ama qamandida lagu ururin jiray oo marka beerta laga jaroo la dhigi jiray ayaa meelna waxaa loogu soo shubay dahab meelna waxaa loogu soo shubay fiddo meel dahab baa loogu soo daadiyey meeshii kalena waxaa loogu soo daadiyey macdanta lacagtu ka samaysnaan jirtayee fiddada la yidhaahdo yacnii silfarta la yidhaahdo xaggii xooggii iyo caafimaadkii waa loo soo celiyey xaggii xoolana waxa laga dhigay khani baa laga dhigay xaaladuhuna saasay isu beddelaanoo axwaasha marna ruuxa waxaa lagu imtixaanayaa dhibaato marna waxaa loo keenayaa lagu imtixaanayaa nicmo ubad baa ka baxoo ka dhintay ubad fara badan baa ka dhintoo ka baxay muddadaa la imtixaanayey ubadkii baa la siiyey haddaba macayntoodii baa la siiyey oo loo soo nooleeyey ubadkii faraha badnaayee ka dhintay culammada qaar waxay leeyihiin dhowr iyo toban ubaday ahaayeen oo ka dhintay qaar waxay leeyihiin waaba ka badnaayeen dhowr iyo toban caddadku intuu doonaba ha noqdee ubadkii badnaayee ka baxayee ka dhintay waa la siiyey waxaa laga soo wariyey saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen waa loo soo nooleeyey waana sida cabdulaahi ibnu cabbaas oo cabdulaahi ibnu mascuud iyo cid kaleba laga soo naqliyey ubadkaa ka dhintaa loo soo nooliyey taabiciinta qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye cayntoodii lama soo noolayne yaga beddelkoodii baa la siiyey qaar kale oo caddadkii ay ahaayeen baa caddad ubada oo la'eg baa lagu arsaaqay wa mislahum macahum in kaloo la'egoo wehelisana waa la siiyo waxaa laga yeelay markaa mid ubad dambe markaa dhalaya oo ubadkaas la'eg waxay yidhaahdeen xaaskii uu qabayna dhallinyaranimadii baa loo kordhiyeyoo xagga markaa waxaweye muddadii ay ku dhali lahayd baa loo siyaadiyey oo waxa weeye markaa shabaabnimadeedii wax ka mida yacni markaa sidii shabaab oo kale ay noqoto ama dhallinyaro oo kale ay noqoto ayaa markaa looga dhigay ilaahay sidaa wuxuu ugu yeelay naxariisu u naxariisanaya daraaddeed iyo dadka caqliyada wanaagsan u saaxiibka ah waanin uu ku waaninayo si ay ugu xasuustaan masaa'ibka ku dhacay ayuub ay ugu cibro qaataan ayuu markaa ilaahay ugu soo celiyo nicmadaana u siiy waa in la ogaadaa in waxa weeye xikmad ilaahay inay ku jirto haddii markaa ladnaan iyo nicmo laguu keeno iyo haddii waxa weeye markaa musiibe iyo dhibaato iyo xanuun iyo faqri lagu keeno mid walba wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa nebi ayuub in la amray inuu markaa qaato xantoobo xawdhadha inuu qaato ama waxa weeye xantoobo cawsa inuu qaato ama xantoobo xawdhadhoo khafiifa oo aad u yaryar inuu qaato ku dhufto xaaskiisa uu ku dhufto tanna waxay yidhahdeen culammadu qisay lahaydoo maalin maalmaha ka miduu u cadhooday xaaskiisa bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin way ka raagtay ruuxuna markuu xanuunsanaayo waxaa laga yaabaa qalad markaa dhacaa inuu taabtaa dhici karta calaa kulli xaal mar buu wax ka yara tirsaday xoogaa u cadhooday ama ha ahaato inay ka raagtay ama ha ahaato inuu wax kale ku qoonsaday culammada qaarkood qisooyin baabay sheegayaan mar waxay leeyihiin shaytaankii baa u yimi imra'atu ayuub gabadhii u ayuub qabay haweenaydii u ayuub qabay ayaa shaytaanku u yimi oo dhakhtar iska dhigay markaasuu wuxuu yidhi haddii marka aniga aad ii yeesho waa dawaynayaa ama haddaad markaa caynkanii caynkan ii samayso anaa dawaynayaa marka waxa weeye dabeedna tii bay markaa u sheegtay wuu gartay inuu shaydaankii yahay markaasuu dabeedna markaa waxa weeye intuu cadhooday buu wuxuu yidhi haddaan ladnaado waa inaan yacni ku garaaca hadda waxba garaaci kari maayo waa inaan boqol markaa waxa weeye kugu dhuftaa boqol dhengadood waa inaan kugu dhuftaa marna waxay leeyihiin sabab kale ugu cadhooday calaa kulli xaal sababtu waxay doontaba ha ahaatee mawdiculcibra waa maxay waa in ayuub u cadhooday ooridiisa ama xaaskiisa uu qabay inuu u cadhooday ayuub dabeedna uu ku dhaartay inuu ku dhufan doono intaas oo dhengadood inuu ku dhufan doono ayuu ku dhaartay waa dhaar tiibaa haddaba waxaa loo samaynayaa xal sidee dhaartana uu oofiyaa gabadhan markaa waxa weeye saabiradda ahayd ee mutiicada ahayd ee u khidmaynaysayna aan loo dhibaatayn xal baa loo sheegaya xalkaasi waa maxay waxaad qaaddaa xantoobo xawdhadha diqsiga waxa la yidhaahdaa waxa weeye waa xantoobo wax markaa lagu qaadaayo gacanta hal mar lagu qabanayo ama ha ahaato marka cawsoo kale ha ahaato xantoobo caws ah yacni markaa waxaway qaad oo caddadkii dhaarta aad sheegtay ah hadday boqol ahayd iyo hadday ka yaraydba ama xantoobo xawdhadha qaad xawdhka waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye waa markaa shay yar oo khafiifo aad iyo aad u dhuuman dabaed intaad saa u qabato hal mar saa ugu dhufo darba waaxida dhengado waaweyn soo qaadan maysid dhengadiiba hal mar ku dhufan maysid ee waxa weeye markaa wax markaa khafiifoo aad iyo aad u dhuudhuuban ayaad soo qaadaysaa oo ama xantoobo cawsa ama xantoobo xawdharhaba ka soo qaad xantoobo xawdhara soo qaad dabeedna markaa hal mar saa u qabo waa caddadkii intii aad ku dhaaratay hal mar saa ugu dhufo xoogna la islama kala jiidayo marka lagu dhufanayo marka waxay noqonaysaa xinsigii inuu ka baaqdo dembigii waa ka baaqanaya walaa taxnas fadrib bihi ay imra'atak ku dhufo zawjadaada xaaskaaga ku dhufo bihdu waxay u noqonaysaa damiirka haadu diqsiga hana dembaabin oo ha ka tegin markaa garaacista ha ka tegin si dhaartaa aanad ugu dembaabin qaar waaweynna ha la dhicino ha ku dhufan oo ama bararinaya ama wax la mida si aanad ugu dembaabin garaacista marka garaacis la'aantana waa ku dembaabi karaa garaacista dee inuu xad ka dhaafiyana waa ku dembaabi karaa qisadan waxaa ku sugan fawaa'id badan oo laga qaadanayo waxaa ka mida fawaa'idda laga qaadanayo qisada laga deliishanayo nebi ayuub ilaahay wuxuu ku sheegay inuu addoonkiisii yahay inuu addoon ilaahay yahay wadkur cabdana addoonkayagii xus baa ilaahay yidhi ayuuba marka cabdana in la yidhahdo waa tashriif la sharfaayo oo in addoon ilaahay la noqdaa oo xaqii cibaadada la gutaa allah la caabudaa waa sharaf iyo kamaal weeye waxaa laga qaadanayaa masaa'ibkiiyo dhibaatooyinkiiyo xanuunnadu in nebiyada ilaahay ay ku dhacaan taasina waxay deliil u tahay tawxiidka ilaahay cidda qudrada iyo awoodda lihi ee dhib iyo dheef hana taawo allahoo qudha nebi ma aha weli ma aha malak ma aha makhluuqba ma aha waa daliil cala alwaxdaaniya waaxidnimada ilaahay iyo tawxiidkii ayay deliil u tahay masaa'ibta nebiyada ku dhacaya iyo masaa'ibta awliyada ku dhacaysa masaa'ibta saalixiinta ku dhacaysa xanuunnada ku dhacaya waxay deliil u yihiin ka dhibtiya dheefta hantiya inuu yahay allaahoo qurah marka waa deliil cala tawxiid waxaa kaloo laga qaadanaya qofka marka dhibaata haleesho inuu ilaahay u qayshado id naadaa rabbahu annii massaniya ashaytaanu binusbin wa cadaab yaa yacnii cidda loo ashkatoonaya loo cabanaya la baryaya waa allaah dadka qaarkood markay dhibaata ku dhacdo waxay leeyihin awliyaa allah adeeg waxay leeyihin weli hebelow wax ii qabo weli hebelow waxaan markaa ii tar waxaan iga qaad yacnii eega hadda nebiyadii ilaahay siday yeelayaan id naadaa rabbahu annii massaniya ashaytaanu binusbin wa cadaab waa rabbi xaggii waa in loo irkado oo rabbi markaa waxa weeye isaga la baryo waxaa laga qaadanayaa shaydaanku inuu dadka dureeyaa inay dhici karto annii massaniya ashaytaanu binusbin wa cadaab waxaa laga qaadanayaa cid saalixoo wanaagsan ama weli ilaahaya inay dhici karto shaytaanku inuu dureeyo oo marba hadduu nebi yacni markaa dhibi karo jasadkiisa xanuunna u sababi karo inuu waxa weeye cid ka sokaysa oo aan derajada nebi gaadhi karin inuu dhibaatayn karo xanuunna u sababi karaana waa cala sabiili alawlaa waxaa laga qaadanayaa cid inuu shaydaanku dureeyo oo markaa waxa weeye dhib u keena ama xanuun u sababa in waxaweeye ilaaba ilaa aynay ahayn sixir inay tahay dadka qaarkood waxay u qaadanayaan markay maqlaan yacni waxa shaydaan ku saabsan ilaaba ilaa sixirun baa jira ka'annahu waxaan sixir ahaynba jirin ayuub cidima sixrin haddana waxa weeye shaydaan baa markaa dhibaateeyey waayo shayddaanku cadow buu leeyahay markaa dadka khaas ahaana dadka saalixiinta iyo dadka wanaagsanna col buu la sii yahay markaa si kastuu ku dhibaatayn karo waa ku dhibaataynaya wakhti yaro aad dagan tahay hadduu ku helo waa kaa gaadhsiinaya xuska ilaahay aad xusayso yacni marad ilowday ayaa laga yaabaa xataa inuu ka faa'iidaysto marka ay dhici kartaa marka waxa weeye in allah la magan galo oo waxa weeye adkaarta lagu dadaalo oo qur'aanka la akhristo oo aayatu kursiga la akhristo oo mucawidataynka la akhristo adkaaru sabax walmasaa la akhristo acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min sharri maa khalaq bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi assamaa'i huwa asamiicu alcaliim waxyaalaha nusuustiiyo adilada laga qaadanayay ka mid tahay si waxa weeye shaytaanka in laisaga daafaco yacni ilaahayna qurbo iyo dhowaansha looga helo rabbi baa markaa loogu dhowaanaya adkaartaa la akhrinayo qur'aankaa la akhrinayo haddana maca daalik waxa weeye sharkii shaydaankana waa lagaga badbaadaya laakiin marka la akhrinayo waa inaan looga jeedin bes shaydaanka aad kaga badbaadid sawaabkii aakhira waa in la xasuustaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxa ikhlaaskiisiiba wax u dhinmayaan hadduu markaa qur'aanku akhrinayo iyo adkaartu akhrinayaba u akhrinayo shaydaanka kaga badbaad waa in muhimmadda ugu weyne u akhrinayaa marka hore waa inay tahay acdamu algharad ujeeddada ugu weyni inuu waxaweeye sawaab iyo ajar wanaagsan inuu rabbi kaga helo yaa tani waa inay noqotaa cala sabiili tabac laakiin cala sabiil asaala waynay noqon dadka qaarkood qur'aankay akhriyaanba waxay u akhrinayaan sharka shaydaanka kaga badbaad bes sawaabkii markaa aakhiro iyo ajar aakhiro inay ku helaan iyo jannaad inay ku helaan yacni waxa weeye uma akhrinayaan badiba tan noocaasina saas yadaabay khalad u tahay bay yidhahdeen waxaa laga qaadanaya aayaadkanoo markaa ay radinaysaa dadka yidhaahda shaydaan markaa dadka ma durayn karo waxna ma yeeli karo jidhkoodana ma geli karo yaa addilo kalena mawduucaasi waa leeyahay oo in shaydaanku ruuxa durayn karo inuu jidhkiisa geli karo inna ashaytaana yajri min ibni aadam majra dam suuratulbaqarana waa ku soo marray kaaladii yatakhabathu ashaytaanu min almas marka shaydaanku inuu wax dureeyaa saasay u jirtaa waxaa laga qaadanayaa dawada markaa in la isticmaalo xanuunka in layska daweeyaa inay tahay shay maxmuud oo fiican waayo ilaahay wuxuu amray dawada urkud birijlika haada muqtasalun baaridun wa sharaab nebiguna muxuu yidhi sala allahu alayh wasalam fatadaawaw cibaad allahi walaa tadaawaw bixaraam nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam maa anzala allahu daa'an ila anzala lahu dawaa'a ilaahay cudur ma soo dejin inuu markaa dawo u soo dejiyey mooyaane waxaa garanaya ciddii garanaysa waxaana ka jaahil noqotay cidda ka jaahil noqotay xanuun keliya marka laga reebo ila alharam ya fatadaawaw cibaad allaahi gabowgu isagu dawo ma leh saas si lee geeriduna dawo ma leh gabowguna dawo ma leh oo dawo ruuxa dhallinyaraysiinaysaoo dhallinyaro ka dhigaysa la heli maayo lama soo rogin adduunyadaba looma soo rogin laakiin xanuunnada la leeyahay dawo looma hayo wa jahilahu man jahilahu weeyi ciddii ka jaahil noqotaa ka jaahil noqotayee xanuunku dawo waa leeyahaye weli aqoontii dadkaan gaadhin baa looga jeedaa ciddan le dawo ma leh yacni dawadiisiba inay garanayn macnaha looga jeeda waa saas fatadaawaw cibaad allaahi walaa tadaawaw bixaraam isdaweeya addoommadii ilaahayow oo xaaraan ha isku dawaynina ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka dawada waa layna amray nebi ayuubna waa taa la amrayo urkud birijlika haada muqhtasalun baaridun wa sharaab wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa fawaa'idda waxaa ka mida lagala baxayo faa'iidooyinka lagala baxayo waxaa ka mid a musiibadii iyo dhibaatadii dabadeed inuu ilaahay haddana nicmo ugu beddelay dadkuna axwaasha labada xaaladood bay maraan marna inay xanuunsanayaan marna inay caafimaad qabaan mar inay dhibaatoonayaan marna inay ladan yihiin adduunyaduna xaal keliya kuma baaqi noqoto waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye lagu cibro qaato ayuub oo kale arrinkiisa lagu cibro qaato wa dikraa liulil albaab laakiin cidda ku cibro qaadanaysaee ku waantoobaysaa wa'ayo waa kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka ah weeyi cid kale ma aha waxa kaloo laga qaadanaya oo waxyaalaha lagala baxaya ka mid a ruuxa markaa dhaartaasoo kale ku dhaartaa inuu dhaartiisii kaga baxaayo inuu xawdhadh yacni markaa gacan keliya lagu qabtay ama dhengado yaryar oo gacan keliya lagu qabtay yacni xantoobo lagu qabtay caddadkii ah hal mar saa loogu dhufto in waxa weeye markaa dembigii ruuxu kaga baxay culammada badankoodu waxay yidhaahdaan waxyaalaha xuduudda ku saabsan sidanoo kale lama samayn kara bay yidhahdeen laakiin bacdu ahlicilmi ba waxay leeyihiin dhaartii uu ku dhaartay aan xad ahayn birri waa u noqonaysa xadka laftiisa cidda aan xamilayn darbado kala duwan oo garaacyo kala duwan sida boqol jeedaloo kala duwan in lagu dhufto ama siddeetan jeedaloo kala duwan in lagu dhufto qofkaan markaa xamilayn bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin siddeetankii jeedal ama boqolkii jeedal hal mar inta saa loo qabto mar waa lagu dhufan karaa xadiis baana la soo wariyey xadiiskaasi wuxuu sheegayaa nin mariil ahaayoo markaa xanuun ku tabcaamay oo awooddiisu aad u yar tahay oo xanuunkiibuu aad ugu tabcaamay mariil buu ahaa xaddu zina ayuu ku dhacay alzaaniyatu wazaanii fajlidu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda boqol jeedal in lagu dhuftay noqotay boqolka jeedal haddii lagu dhuftana waxay u badan tahay inuu u dhimanayo maba xamili karo waxaa la sameeyey laantimireed yacni faraqyadeedu markaa boqol yihiin baa la soo qaaday boqolkii faraq leh yacni xawdharkaa yaree markaa waxa weeye timirta yacni markaa leh dabeedna markaasaa hal mar sidaa la yidhi ugu dhufta xadiisaa lagu soo wariyaa jira culammada qaarkoodna ay quwaynayaan sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culammada quwaysuu ka mid yahay allah wuxuu yidhi wa inna lahu waxaa u sugnaaday sulaymaan cindanaa annaga agtayada waxaa ugu sugnaaday la zulfaa dhowaansho ayaa ugu sugnaaday oo xagga ilaahay waa u dhow yahay waa martaba caali ah darajo korraysuu ku sugan yahay waxaa kaloo agtayada ugu sugnaaday wa xusna ma'aab meel loo noqdo wanaagsan wadkur cabdana allah wuxuu idhi wadkur xus cabdanaa addoonkayagii xus ilaahay baa odhanaya ayuuba ayuub ahaaday ama ka beddelo ayuuba ayuub xus ayuub xus waxaa loo jeedaa arrinkiisa sheeg ama markaa waxa weeye xasuuso oo qalbigana ka xasuuso yacni ummaddaadana u sheeg ummaddaadana u sheeg id naadaa waxaad xustaa id naadaa goortuu dhawaaqay waa baddelu ishtimaal rabbahu rabbigii u dhawaaqay muxuu ku dhawaaqay annii massaniya ashaytaanu ay biannii massaniya ashaytaanu aniga shaytaan baa itaabsiiyey binusbin wuxuu itaabsiiyey binusbin dhib ayuu itaabsiiyey binasabin iyo binusbin waa laba qiraa'o binasabin waxay noqonaysaa daal culammada qaarkood waxay nusbin iyo nasabin waa sida xusni iyo xasan culammada qaar baaba yidhi waa bimacnan daal buu itaabsiiyey daal binusbin daal buu itaabsiiyey ama binusbin dhibaatuu itaabsiiyey wa cadaab iyo cadaab buu itaabsiiyey bimacnaa xanuun buu itaabsiiyey xanuun ayuu itaabsiiyey yacni waxa weeye shaydaankiibaa dhib jasadkaygii iyo jidhkaygii gaadhsiiyey xaggii qalbiga waxba kama gaadhsiin laakiin jidhkii kale wuxuu noqday mariil buu noqday xanuunsanaya xadiiska aynu sheegnay ee siddeed iyo tobanka sane inuu ayuub xanuunsanayey sheegaya ee aynu markaa sheegnay ee inu yidhi abuu yaclaa soo wariyey sheekh albaani wuxuu leeyahay waa saxiix ayuu leeyahay culamo kaleoo saasoo kale quwaysayna waa jiraan oo diyaa almaqdesi uu ka mid yahay iyo culamo kaleba urkud birijlika ilaahay wuxuu idhi urkud ku dhufo ku harraati birijlika addinkaaga ku dhufo ku harraati yacni dhulkaa loo jeedaa ay alarda waa ku dhuftay dabeedna il baa ka soo boodday biyo durdura wuxuu allah ku yidhi haadaa kani muqtasalun waa mid lagu maydho oo baaridun qabow waa biyo lagu maydho oo qabow bimacnaa ku maydhaa loo jeedaa wa sharaabun iyo kuwo la cabbo weeye bimacnaa qaybna cab qaybna ku maydho haddii la yidhahdo laba ilood bay ahaayeenna waxay noqonaysaa midna cab midna ku maydho laakiin waxaa daahira inay mid qura ahayd oo haada ayaa la yidhi ismu ishaare mufrada ayaa laga cabbiray sida kalena ixtimaal baa ku jira laakiin sidana adhara sidana muuqad badan wa wahabnaa lahu ahlah allah wuxuu idhi wawahabnaa waa siinay lahu ay liayuuba ayuub waxaannu siinay ahlahu ehelkiisii baannu siinay bimacnaa ubadkii ka dhintay ee ka baxay baannu u soo celinnay oaannu u soo noolaynay wa midlahum iyo kuwa la mida ayaannu siinay macahum xaal kuwaa la midka ahi macahum yaga la jirkooda ay ahaadeen raxmatan minna waxaannu u siinnay naxariis daraaddeed naxariistaasoo minnaa xaggayaga ka ahaatay waxaa ku sugan isbaatu araxmati lilaah sifada sifatu raxma in ilaahay loo sugayo ayaa ku sugan ilaahay waa naxariistaa raxmuu ku sifaysan yahay raxmada ilaahayna lama mid aha raxmada makhluuqa lama mid aha kayfkeed iyo qaabkeedana garan mayno sida laynoogu sheegayn u rumaynaynaa sifaadka ilaahayna meel baa la wada mariyaa waa isbaatun bilaa tamhiil wa tansiihun bilaa tactiil waxaa la sugayaa sifaadka sugis ka madhan shabbahaad khalqiga lagu shabbahayo oo sifaadka makhluuqay la mid yihiin aan la odhanaynin yacnii tashbiih waa ka madhan yihiin oo waxaa la odhanayaa kuwa khalqiga lama mid aha baa la odhanaya tashbiih waa ka madhan yihiin oo kuwa khalqiga lama mid aha ilaahayna waxaa laga nasahayaa nuqsaan baa laga nasahayaa iyo tashbiih ayaa laga nasahayaa laga dheeraynayaa bimacnaa lagu ammaanayaa inuu ka dheer yahay tansiihaasoo tactiilna ka madhanoo sifada in la diidana ka madhan markaa sida loo sheegay waa in loo rumeeyaa kayfka iyo qaabkana waa in laga gaabsadaa qaar baa waxay yidhaahdaan raxmada maxaa la yidhaha raxmadu waa riqatulqalbi bay yidhahdaan waa qalbi jilec markaasay waxay isweydiiyaan oo yidhaahdaan ma ilaahay baa qalbi jilec lagu sifaynaya ma ilaahay baa qalbi jilec lagu sifaynayaa ayay isweydiiyaan markaasay xashaa wakalla markaasay yidhaahdaan ilaahay maadaama aan lagu sifaynayn sidaas waa in la yidhahdaa raxmada laasimkeeda ku fasir laasimka maxaa looga jeedaa wuu samafalaa ama waa nicmeeyaa ama samafal buu la doonaa cid ama nicmayn uu u nicmeeyuu cid doonaa afartaa mid ka midaa lagu fasirayaa bay yidhaahdeene raxmad la sugi maayo haadaa khalad arrinka noocaasi waa arrin khalada weeye arrinka ku saabsan raxmadu waa qalbi jileec raxmaday ka warrameen waa ta yaqaaniin weeye waa raxmadii makhluuqa raxmada makhluuqay yaqaaniin inay markaa waxa weeye tii ilaahay ku xambaaraan ma aha in la yidhahdo raxmadii maxay tahay ma qalbi jileec baana waxa weeye waa marka kayfkiiyo qaabkii oo la dhex gelayo kayfkana in laga gaabsado weeye walaa yuxiituuna bihi cilma yaa nu'minu bilaa kayf waatay odhan jireen salafku kayf aannu u sugayno oo mucayana la'aanteed ayaannu sifada sugaynaa waatay odhan jireen marka kayfiyada waa in laga gaabsadaa tafaasiisha inaynu gallaa inama saaraa wamaa ana min almutakallifiin dheh nuhina can itakalluf takallufkii waa laynaga reeba laynooma dirin kayfiyada inaynu garanno sida laynoogu sheegay bes u rumee lafdan wa macnan tashbiihana u diid maxaad ugu diidi tashbiiha waxaad ugu diidi laysa ka mislihi shay ilaahay baa inoo sheegay inaanu sifaadkiisu sifaadka khalqiga la mid ahayn kayfkiya qaabka maxaynu uga gaabsanayna waxaynu uga gaabsanaynaa ilaahay baa inoo sheegay walaa yuxiituuna bihi cilma kayfiyada in la sheegaana waa min baabi alixaadati bilcilm shaygii oo aqoon lagu koobay noocaasay noqonaysa markaa sidaynu ilaahay daata ugu sugayno aan dawaadka makhluuqaadka la mid ahayn kayfkeediiyo qaabkeedana aynaan garanayn ayaynu sifaatkana ugu sugaynaa aynaan kayfkoodiiyo qaabkoodana garanayn sifaatka khalqigana aan la mid ahayn alqawlu fi sifaati kaalqawli fi daat culammadii ahlu sunnuhu waxay odhan jireen sifaatka waxaa laga odhanayaa sifaatka ilaahay wixii daatada ilaahay laga yidhaahdo ayaa laga odhanaya waxay kaloo odhan jireen culammadii ahlu sunnuhu qaacida labaad alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdin sifaatka qaar waxa laga yidhaahdo baa sifaatka kalena laga odhanayaa meel baa la wada marinayaa baa loo jeedaa yacnii sidaas ayaa loo jeeda raxmo makhluuqii waa jirta oo allah abuuray laakiin waxa weeye waa aasaarta ka dhalanaysa ee raxmada ilaahay ku tacalluqayso oo mutacallaqii raxmada iyo aasaartii ka dhalanaysay baa raxmo lafteeda lagu itlaaqa ina allaha khalaqa mi'ata raxma raxmadaasi waa tii makhluuqada ahayd ee tii sifada ilaahay ahayd ma aha ta sifada ilaahay ahi makhluuqayadu ma aha oo marbaa sifada mutacallaqeeda iyo aasaarta ka tartiibsamaysaa magicii sifada lagu itlaaqa haada khalqullah ay makhluuquhu baa loo jeedaa sifatulkhalqi oo abuurista ah oo iijaadka iyo takwiinka ah ayaa makhluuqaadkii ku tacalluqay sidaasaa markaa dhacdaa khalqi in lagu itlaaqo yaa marka waxa weeye raxmana waa saas si la eg marka hadda raxmadani waxa weeye waa sifadii ilaahay weeye raxmata minna ee raxmadii makhluuqada ahayd ma aha wakhud biyadika dikfan fadrib bihi walaa taxnaf ilaahay wuxuu ku uhi nebi ayuub calayhi asalaatu wassalaam wa cala alnabiyiina ajmaciin wakhud biyadika qaado biyadika gacantaada ku qaad dikfan waxaad ku qaaddaa xantooba xawdhadha ku qaad ama xantooba cawsa ku qaad yacnii laamaha yaryar ee khafiifka ahee aadka u dhuudhuuban oo xantooba aad markaa ka dhigtay caddadkii dhaartaada ah bimacnaa haddaad boqol ku dhaaratay boqol markaa xawloo yaryaroo khafiifa oo dhuudhuuban hal mar sidaa gacanta ugu qaad fadrib ku dhufo bihi diqsiga waxaa loo jeedaa xantoobada xawdharka ah ama xantoobada cawska ah imra'atak mafcuulu bihigii waa la gooye oo lama sheegin maadaama layska garanayo wa xadfa fadlatin ajiz in lam yadir waa macluum wa xadfu maa yuclamu jaa'izun shaygii la garanayo waa dhacdaa in la xadfo khaas ahaan markaan weliba cumdana ahay cumdada lafteeda haddii la garanayo waa dhacdaa oo daallin loo hayo in la xadfo fadrib ku dhufo bihi marka waxa weeye xantoobada cawska ama xantoobada xawdharhka ah imra'atak imra'atak baa qadaran yacnii xaaskaaga ku dhufo ama haweenaydaada ku dhufo walaa taxnath ha dembaabinoo garaacista aad ku dhaaratay ha ka tegin itlaaqan hana dembaabinoo yacnii wax dhibaya oo jidhkeeda bararinaya ha ku dhufan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ninku xaaskiisa inuu garaaci karo haddii waxa weeye sabab garaaca keensatay ay jirto inuu garaaci karo waana soo aroortay sideeda markaa in loo amray wakhtiyada markaa ay samayso nushuuska ama ay madaxadayga samayso oo ninka marka ay caasido amarkiisa diiddo ilaahay wuxuu amray in markaa uu garaaco oo allah wuxuu yidhi wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhun garaac waxay ka mid tahay waxyaalaha la amray laakiin garaaca la garaacaya waa maxay waa garaac aan markaa jidhka bararinayn jeexaynin kaga dhiijinaynin weeyi waxaa looga jeedaa un kibir jabine dee in la dhibaateeyo ma aha saas aawadeed markaa qaar in lala dhaco oo waxa weeye markaa lafaheeda la jajabiyo siday dadka qaarkood ay samayn jireen waayadii hore oo ay markaa ama nabarre loo geysto ama waxa weeye markaa jidhka la barariyo ama waxa weeye jidhkooda la dillaaciyo oo qoome loo geysto kullu daalika waa shay xaaraanaan bannaanayn shay xaaraanaan bannaanayn oo xadguduba weeye waatuu nebigu markaa u yidhi calayhi salaatu wasalaam idribuuhunna darban ghayra mubarrix waxaa garaacdaan garaac aan waxba bararinaynin oo jidhkii aan bararinaynin garaaca allah wuxuu yidhi innaa wajadnaahu saabiraa innaa wajadnaahu annagu waxaannu ku ogaannay ayuub saabiran mid sabraaya inuu yahaannu ku ogaannay aanu ku naqaannay waa saabir waa shahaada min allah nicma alcabdu addoon buu u wanaagsanaaday ay huwa ayuub innahu ayuub awaabun waa mid xagga ilaahay u noqosho badan weeye allah wuxuu idhi wadkur xus cibaadanaa addoommadayadii ibraahiima ibraahiim ahaaday wa isxaaqa iyo isxaaq ahaaday wa yacquuba iyo yacquub ahaaday xus waxa bannaan bayaan in laga dhigo waxa kaloo bannaan beddel in laga dhigo wadkur xus cibaadanaa addoommadayadii xus ka beddelo ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub nebi ibraahiim iyo nebi isxaaq iyo nebi yacquubba xus ulil aydi nebiyadaasoo ulil aydi xoog u saaxiib ahaa yacni quwa cala alcibaada awood inay cibaadada u leeyihiin u saaxiib ahaa walabsaar iyo indhaha u saaxiibkaha waxaa loo jeedaa aqoonta u saaxiibkaha waa basaa'irtii qalbiga waa indhihii qalbiga oo yacnii aqoon bay u lahaayeen yacni markaa sharciga iyo diinta makhluuqaadka ilaahayna waa ka fakerayeen cibaadadana awood bay u lahaayeen innaa akhlasnaahum bikhaalisatin dikra addaar allah wuxuu uhi innaa akhlasnaahum annagu waa gaar yeelannay bikhaalisatin ay bikhaslatin khaalisa yacni sifo ayaannu ku gaar yeelannay khaalisatin saafiyo gaara dikra addaar ay hiya khasladaasi dikra addaar waa xasuusadka daarta aakhiro ay xasuusanayaan waxa bannaan dikra daar inaad waxa weeye hiya u qadarto waxaa kaloo bannaan inaad khaalisada ka bayaamiso ama ka beddesho oo aad tidhaahdo bikhaalisatin khaslo gaara oo saafi a baan u ku gaar yeelannay dikra daar xuska daarta aakhiro ayaannu ku gaar yeelannay bidikra daar macnuhu u dhacayo oo khaalise laga beddeliyo qiraa'a labaad waxaa la akhriyey idaafo tanwiin la'aan bikhaalisati dikra daar marka waa laba qiraa'o bikhaalisatin iyo bikhaalisati qiraa'ada tanwiintu waa sida musxafkaba markaa inoogu qorane yadu idaafo ma aha laakiin waxay noqonaysaa bayaan ama beddel ama mubtadaa loo qadarayaa hiya dikra daar markay isu idaafaysan tahayna waxay noqonaysaa bikhaalisati dikra daar daarta aakhiro xasuusadka la xasuusanayo yacnii sifadeedii gaarka ahayday lahayd tii gaarka ahaydee xasuusadka aakhiro la xasuusanayay ahaatay idaafaduna waa lilbayaan marka macnaha saasaa markaa looga jeeda ahlucilmiga qaarkood waxay khaalisada waxaa loo jeeda ikhlaas xadfu zawaa'id baa ku sugane waxaa laga tilmaamayaa bikhaalisatin ay biikhlaasin baa macnuhu u dhacaya wejigaana culammada qaarkood baa sheegay waannu khaalis yeelanno oo qaar noo khaalisaannu ka dhignay bikhaalisatin ay biikhlaasin saaf yeelis camalkooda ilaahay ay u saaf yeeleen daraaddeed baannu ku khaalis yeelannay dikra daar ee xasuusadka daarta aakhiro ay xasuusanayaan ay ilaahay u saaf yeeleen oo ilaahay dartii u xasuusanayeen markaana macnuhu saasuu u dhacaya wa innahum cindana la mina almustafayna alakhyaar wa innahum nebiyadaasi nebi ibraahim iyo nebi isxaaq iyo nebi yacquub cindanaa la mina almustafayna agtayada waxay ahaayeen kuwa la doortay ka mid ahaadeen kuwa la doorto alakhyaari kuwii khayrka badnaa ah almustafayna hamoodin inuu musanne yahay oo laba laga tilmaamaayo oo musannaha marka la sheegaayo iyo jamaca marka ya lagu nasbinaayo ama ya lagu jaraayo jamcu salaamaha waxaynu naqaannay ya'dii sarreebban jamcu mudakari saalimka iyo mulxaqaadkiisa ya'da reebban hoos dhig baa ka horreeya fatxana way ka dambaysaa oo nuunku yada waa kordhigan yihi musannaha ama labadana xarafka ya'da ka horreeya waa kor dhigan yahay nuunka ka dambeeyana waa hoos dhigan yahay hadda tani labadiiba midna ma waafiqin haddaad tidhahdo waxaa lagaga jawaabayaa waa jamcu mudakari saalim weeye waxaanu ahaa almustafaa oo ismi maqsuur buu ahaa marka waxa weeye maadaamuu ismi maqsuur ahaa xarafkii ka horreeyey waa maqan yahay xarafkii ya'da ka horreeyey waa la gooyo alif buu ahaa marka ismiga maqsuur sidaasuu ku imanaya musannihiisuunbaa nuunku hoos dhigmaya oo marka musanne looga jeedo almustafayni baa la odhanayaa mawdican musanne loogama jeeda jamac baa looga jeedaaye waxaan ka hadlayaa carabi ahaan carabi ahaan marka mustafayn looga jeedo labanimo looga jeedo oo ra'aytu mustafayni aad leedahay nuunka waa inaad hoos dhigtaa yaa ra'aytu shakhsayni mustafayni laba shakhsiyoo la doortaan arkay mustafayni ra'aytu ashkhaasan mustafayna marka maadaamuu ism maqsuur ahaa xarafkii ka horreeyey ya'du waa go'an yahay marka waxay noqonaysaa inuu sidaa ku yimaado waatuu ibnu maalik odhanayo waxdif min almaqsuuri fii jamcin calaa xaddi lmusanna maa bihi takammala waalfatxa abqi mushciran bimaa xudif wuxuu yidhi waxaad ka xadaftaa ismiga maqsuur jamac gudihii jamacaasoo xadka musanne ku sugan bimacnaa musannaha qaab ahaan ay iswaafaqayaan oo suurada ay isu ekaanayaan wuxuu ku dhammaystirmay waa alifka ugu dambeeyee goo oo xadaf waxdif min almaqsuuri fii jamcin calaa xaddiilmusanna maa bihi takammala alifka weeyaan alifkaa goo waalfatxa abqi mushciran bimaa xudif fatxada baaqi yeel xaal fatxadu ku dareensiinayso oo ku garansiinaysa waxa la xadfay ilaa haddii iyadoo alifkii la gooyey haddana markaa waxawaye fatxadiina la xadfo laba xadaf baa israacaya waa ijxaaf ta noocaasi markaa ma suuroobi karto markaa jamac weeye kuwa la sheegayaa jamac weeyaanoo wa innahum baa ka horraysa oo waa la jamciyey al akhyaari oo jamacna waa lagu sifeeyey wa innahum addoommadaasi waa ibraahiim iyo isxaaq iyo yacquube cindana annaga agtayada waxay ahaadeen la mina almustafayna kuwa la doortay ka mid ahaadeen ee al akhyaari khayrka badan wadkur ismaaciila walyasaca wadalkifl wadkur xus ismaaciila ismaaciil xus walyasaca alyasacna xus wadalkifli ee dalkiflina xus wa kullun min alakhyaar dhammaantoodna waxay ahaayeen qaar khayr badan bay ahaayeen qaar khayr badan ayay ahaadeen allah wuxuu inoo sheegayaa addoommadii ilaahay oo nebi ibraahim iyo nebi isxaaq iyo nebi yacquub addoommadayadaha xus buu allah yidhi wadkur cibaadana ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub cubudyada ilaahay addoommo loo noqdaa inay sharaf tahay ku tusinaysa ulil aydi walabsaar waa kuwii xoogga u saaxiibka ahaa oo cibaadada u xoogga badnaa waana kuwii indhaha u saaxiibkaa waxaa loo jeedaa absaar alquluub basaa'ir alquluub baa loo jeedaa aqoontana kuwii u lahaa shareecayinka weeye kuwii aqoontana u lahaa weeye oo markaa waxaa weeye garanaaya sharciyada garanaya marka fakeraad khalqiga ilaahay ay ka fekeraan bay u saaxiib yihiin iyo aqoon bay u saaxiib yihiin awooday cibaadada ku gutaanna waa u saaxiib yihiin ruuxu hadduu markaa hidaayadu qalbigiisa degto firinfircooni buu cibaadada u helaya wa idaa xallat ilhidaayatu qalban nashidat licibaadati alacdaa'u haddii hidaayadu qalbiga degto xubnuhu waxay u firinfircoonaanayaan cibaadadii nashidat licibaadati alacdaa'u marka waxay ahaayeen qaar awood badan bay ahaayeen ilaahay wuxuu leeyahy waa gaar yeelanno qaar annaga noo khaalisaannu ka yeelannay sababta lagu khaalis yeeshayna waxay tahay xuska aakhire inay farabadin jireen xuska aakhire la xusaayo la xasuusanayo haddii aad loo badiyo dee cibaadada iyo khayrka uu ruuxu la imanayaana aad buu u badanaya marka in lagu dadaalo xasuusadka aakhire la xasuusanayo in la farabadiya laga qaadanaya aakhiro laakiin ruuxu hadduu ilaawo ou xasuusan waayo waxaa badanaysa xumaantiisa wanaaggiiyo khayraadkiina waa ka tegaya wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegaya inay nebiyadaasi ahaayeen qaar ilaahay agtiisa la doortay inay ahaayeen qaar khayr badanna inay ahaayeen qaar khayr badanna inay ahaayeen akhyaar waa jamcu khayir khayir waa mid khayr badan alakhyaarna waa saas wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa in la xuso ismaaciil iyo walyasac iyo dalkifli waa saddex nebi waxay ahaayeen nebiye ilaahay ulil aydi walabsaar ulil aydi bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa ulinicam waa kuwii nicmooyinka u saaxiibkaha oo yad mar baa loo isticmaalaa bimacnaa qudra ama quwa loo isticmaalaa marna waxaa loo isticmaalaa bimacnaa nicma marna waxaa loo isticmaalaa yad yacni markaa aan qudro iyo nicmo toonna looga jeedin ee sifo noqonaysa oo bimacnaa cidda lagu sheegay ku sugan marka hadda ulil aydii waxaa laga tilmaamayaa kinaaya cani ilquwa waa kuwii quwada u saaxiibkaa ulilquwa ayaa laga kinaayoonaya cidda markaa ulil aydii laleeyahayna waa cid markaa gacmo xaqiiqiya u saaxiib ahaa ayaa haddana ulil aydii la yidhi laakiin cid markaa waxa weeye gacan xaqiiqii mustaxiil ka tahay lama yidhaahdo marka waxa weeye yad bimacnaa nicma'a buu markaa u sugnaatay ama yad bimacnaa qudra'a baa u sugnaatay lama yidhahdo liljabali yadun lama yidhaahdo ama liljibaali aydin lama yidhaahdo laakiin cid markaa gacmo leh waa dhacdaa in marka waxa weeye yad markaa la yaha lahu yadun nicmu u saaxiib yahay ama waxa weeye markaa qudru u saaxiib yahay ama wax la mida calaa kulli xaal halkanoo kale lagama daliishan karo yacni sifatu alyadayn in ilaahay loo diido lagama qaadanayo lama odhanaayo sida mawdicanba loogu fasirayo ulilquwa kuwii xoogga u saaxiibkaa weeye yadka ilaahay lagu sifaynayo ama yadaanka ilaahay lagu sifaynayana qudro ku fasira la odhan maayo masaladaana insha allahu tacaala waxaynu ku sii caddayn doonnaa suuradda aakhirkeedaynu ku caddayn doonnaa allah wuxuu yidhi wadkur cibaadanaa xus addoommadayadii ibraahiima ibraahiim ahaaday wa isxaaqa yo isxaaq wa yacquuba yo yacquub ama ka beddelo ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub waxaad xustaa ibraahiim iyo isxaaq iyo yacquub xus ulil aydi ulil aydi kuwaasoo xoog u saaxiib ahaa oo awooday cibaadada u leeyihiin yacni markaa lahaa cibaadadii u awood badnaa aad u awoodayey walabsaar iyo indhaha u saaxiibka ahaa bimacnaa basaa'ir alkhuluub yacnii shareecadana u aqoonta lahaa innaa akhlasnaahum bikhaalisatin dikra addaar innaa akhlasnaahum annagu waa gaar yeelannay bikhaalisatin ay bikhaslatin khaalisa sifo gaaraannu ku gaar yeelannay hiya markaa sifadu waxay tahay dikra addaar waa xasuusadka aakhire ay xasuusanayaan waayna ilaaweyn ama ka beddelo dikra addaar ay bidikra addaar xasuusadka aakhiro ay xasuusanayaan daari alaakhira ay xasuusanayaan waa ayna ilaaweyn sababteedaannu ku gaar yeelanno qaar noo khaalisa oo noo gaara aannu ka yeelannay marka waxay noqonayaan kuwa ilaahay khaaliska ka yeeshay mukhlasiin bay noqonayaan wa innahum yagu cindanaa la min almustafayna waxay ka mid ahaadeen kuwa la doortay annaga agtayada la doortay ka mid ahaadeen al akhyaar kuwa la doorto al akhyaar kuwii khayrka badnaa ahaaday wadkur xus ismaaciila ismaaciil walyasaca iyo yasac xus walyasaca xus alyasac xus wa dalkifli dalkifli xus kii kafaaradka u saaxiibkahaa xus wa kullun dhammaantood min alakhyaar waxay ka mid ahaadeen kuwa khayrka badan bay ka mid ahaadeen alakhyaar waa jamcu khayir ama waa jamcu khayr labada weji mid walba waa la yidhi haadaa dikr haadaa kani dikrun xus weeye wa inna lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanaya waxaa u sugnaaday la xusna ma'aab jannaati cadnin ka beddelo waxaa u sugnaaday jannooyinkii nagaadiga ayaa u sugnaaday mufataxatan lahum alabwaab waxaa jannooyinka nagaadigu u sugnaadeen mufataxatan xaal la furfuray lahum yaga loo furay alabwaabu albaabada loo furay minhaa xaalay jannaadka ka mid yihiin raabitku wuxuu noqonayaa minhaa in la qadaro oo damiir muqadara ayuu noqonayaa calaa ra'yi albasriyiin ama raabitku wuxuu noqonayaa asha oo ka naa'iba damiirka ka naa'iba oo abwaabuhaa halkii laga odhan lahaa ayaa damiirkii la gooyey markaase asha laga naa'ib yeelay calaa ra'yi alkuufiyiin oo ashaaba raabit ah sida kuufiyiinta marka lagu socdo muttaki'iina fiiha waxay jannaadkaas gelayaan muttaki'iina fiiha xaalay dangiigaan jannaadka gudahooda ay dangiigaan bay jannaadkaas gelayaan muttaki'iina fiiha waxaa laga xaalaynaya damiirka haadaa ee lahum ku sugan baa laga xaalaynaya waxaa jannaadka albaabadooda loo furfuray muttaki'iina fiiha xaal ay dangiigaan jannaadka gudahooda bimacnaa la qadaray inay dangiigi doonaan jannaadka gudaheeda marka albaabada la furayo markaa lafteeda ma dangiigaan ee waxay noqonaysaa xaala muqadara inay dangiigaan jannaadka gudaheeda gelitaankay ka dambaysaa laakiin marka la furaayo iyo markay gelayaan lafteedaba ma dangiigaan laakiin dib bay ka dangiigi doonaan waxaa jannaadka albaabada loo furfuray muttaki'iina xaal ay dangiigaan fiiha jannaadka gudaheeda bimacnaa la qadaray inay dangiigi doonaan jannaadka gudahooda yadcuuna fiiha bifaakihatin kaiiratin wa sharaab yadcuuna waxay jannaadkaa gudaheeda dangiigaan yadcuuna xaalay dalbayaan oo ay u yeedhayaan waxaa bannaan damiirka haada in laga xaaleeyo waxaa kaloo bannaan damiirka ku qarsoon muttaki'iina ku qarsoon in laga xaaleeyo oo waxay dangiigi doonaan jannaadka gudahooda yadcuuna fiiha xaalay dalbayaan ama jublo musta'nafaa laga dhigo yadcuuna fiiha waa dalbayaan jannaadka gudahooda kaannahu in la yidhi oo maxaa dabad u sugnaanaya markay jannaadka gudahooda dangiigaan markaasaa yadcuuna fiiha waa dalbayaan xaalkood iyo shaanigood muxuu yahay waa dalbayaan markaasaa layidhi ama damiirkii haadee hore laga xaaleeyo yadcuuna fiiha waxay dalbayaan jannaadka gudaheeda bifaakihatin khudrawaad iyo faakihooyin wax tafakuh iyo macaansi loo cuno oo kaiiratin fara badan wa sharaabin iyo wax la cabbo wa cindahum qaasiraatu tarfi atraab wa cindahum yaga agtooda waxaa ku sugnaaday qaasiraatu tarfi qaar araggooda gaabiyey oo raggooda ku koobay oo aan cid kale u hanqaltaagayn oo jalleecay cid kale ma eegayaan oo uma hanqaltaagayaan rag kale uma hanqaltaagayaan atraabun kuwaasoo isku wada da'ah oo isku wada sar jaran waa isku qurux waa isku da' waa isku qaab haadaa maa tuucaduuna liyowmi alxisaab haadaa kan la soo sheegay madkuurkani maa tuucaduuna waa kii laydin ballanqaaday liyowmi alxisaabi maalinta xisaabta daraaddeed laydinku ballanqaaday ama laamka leha bimacnaa fii weeye ay fii yowmi alxisaab baa macnuhu dhacay liyowmi alxisaab ay fii yowmi alxisaab maalinta xisaabta gudaheeda inay jirayso laydin ballanqaaday maalinta xisaabta gudaheeda inna haada kani la risqunaa waa arsaaqdayadii waa risiqaannu ku arsaaqaynay risqii jannada aynu ku arsaaqaynay ahlu jannaha weeye maa lahu min nafaad xaal aanu u sugnayn wax dhammaadii aanu u sugnayn ayuu arsaaqdii jannada yahay marka waa jumla xaaliya oo risqunaa laga xaalaynaayo weeye aayaadkan allah wuxuu inoogu sheegayaa marka koowaad markii nebiyada laga soo warramay oo akhbaartii nebiyada wax ka mida si duuduuban oo mufasala qaarkood laynoo soo sheegay fadaa'isha ay lahaayeen iyo siduu ilaahay u ammaanay ayuu ilaahay wuxuu yidhi haada dikr kaasi waxa weye waa ammaan wanaagsan nebiyada lagu ammaanay ama haada kan oo qur'aanka ahi waa dikri yacni waxa weye waa waano weeye markaasaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa kuwa ilaahay ka baqanayaa abaalkay helayaan allah wuxuu inoo sheegayaa kuwa muttaqiinta ee rabbi ka baqanayaa in meel loo noqdo wanaagsani u sugnaatay yacnii cidd ay u sugnaatay meel loo noqdo wanaagsani ma ahoo keliya nebiyada ee xataa marka muttaqiinta nebiyada raacay ee atbaacuul ambiyaa ahaaday ee nebiyada raacay ee rumeeyey meel loo noqdo wanaagsan ayay yeelanayaan markaasaa la sii caddeeyey jannooyin neegaadiyo lagu waarayo ayaa marka u sugnaanaya jannaadkaasna albaabadaa loo furaya mufataxatan lahum alabwaab yacni waa gelayaan jannaadkaas waana ku waarayaan abad alaabaad jannaadka gudahooday dangiigayaan oo qaar waxa weeye dangiigaya oo waxa weeye ku raaxaysanayay noqonayaan jannaadkaa gudahooday dangiigsanayaan oo ay qaar dangiiga noqonayaan dangiiggaana kuma daalayaan sidaas aawadeed baa laga cabbiray yacni wasfi laga cabbiray ismu faacil baa la keenay muttaki'iina fiiha ficil lagama cabbirin yadcuuna fiiha bifaakihatin kaiira waxay dalbayaan faakiha fara badan iyo sharaab ay cabbaan waxay cunayeenba waxa laga cabbiray faakiho waxaa faakiha looga cabbiray baa waxa markaa faakiha waxaa la yidhaahdaa waxa aan khidaa loo cunin iyo in markaa gaajada lagu bi'iyo ee loo cuno si waxa weeye hab macaansiya wixii loo cuno liltafakuh walitahadud macaansi wixii loo cuno ayaa waxa la yidhaha faakiha la yidhahdaa waxaana faakiha looga cabiray waxalle waxa la siinaayo jannada gudaheeda ay ku cunayaan faakiha waxa looga cabiray jannada gudaheeda kuma gaajoonayaan oo cuntada uma cunayaan si ay markaa baahi ama gaajo iskaga reebaan uma cunayaan innaba wax gaajoo haleelaysaa ma jirto ma harraadayaan ma gaajoonayaan ma dhibaatoonayaan ma daalayaan cunto uma baahanayaan marka waxa weeye waxay u cunayaan litaladud waxay u litafakuh inay macaansanayaan oo ku raaxaysanayaan saasay u cunayaan waxaana markaa u sugnaaday sharaabbo kala duwan oo ay cabbayaan marka sharaab waxaa loo jeedaa jinsi ahaan baa loo jeeda walow albayaan la raacin laakiin waxaa loo jeedaa jinsi sharaab oo la cabbayo waxaa la cabbaya waa kala duwanaanayaan waa anwaac yani wuxuu leeyahay caanuu leeyahay oo biyuu leeyahay oo khamri buu leeyahay oo malab buu leeyahay oo anwaac wey anwaac markaa kala duwan casiiraad kale inay cabbaanna waa soo geli kartaa waxaa agtooda ku sugnaaday dumar markaa waxawaye araggooda ku gaabiyo ku koobay raggooda oo aan rag kale marka waxa jalleecayn oo aan rag kale u hanqaltaagayn mid waliba keeday ku raalli tahay oo waxaweeye yacni markaa isaga ayaa araggeedu ku kooban yahay nin kale eegaysaa ama u hanqaltaagaysaa ma jiro yadcuuna fiiha bifaakihatin kasiiratin wa sharaab wa cindahum qaasiraatu tarfi atraab waana qaar waxaweeye iskuwada da'ah oo isku wada sar jaran waxaa loo jeedaa dumarkaasaa islaag ayaa laga tilmaamaya yacnii inay kala weyn yihiin ma jirto culamada qaarkood waxay kaloo soo geliyaan xagga jamaalkiiyo quruxdana qaar isku jaran bay yihiin waa dhici karta xulladaha inay markaa ziyaado iyo dheeraad ku kala yeeshaan waa dhici karta calaa kulli xaal xagga da'da iyo muuqaalka iyo markaa waxaa dherarka iyo baaxadda mid walba waa isku wada sar jaran yihin kaasi waa arrinka laydiin ballanqaaday abaalmarintiisa laydiin ballanqaaday yowmul xisaabka aan laydinku abaalmarinayo waana arsaaqdaydii ahlu jannahan ku arsaaqayno wax dhammaada ma leh waa abadiya yacni ma go'ayso lagamana saaray laa maqtuucatin walaa mamnuuca mid laga goynaya ma aha mid loo diidayana ma aha mid dhammaanaysana ma aha allah wuxuu yidhi wadkur ismaaciila xus ismaaciil walyasac xus wallaysacna waa la akhriyey marka wuxuu ahaa nebi ayuu ahaa wadalkifli dalkiflina xus dalkifli isaga waa la ysku khilaafay nebinimadiis walyasac waa la ysla oggol yahay inuu isagu nebi ahaa dalkifli isaga waa la ysku khilaafay inuu nebi yahay dalkiflina inuu nebi ahaa ayaa jumhuur ahlicilmi ku tageen saxiixna ah waayo nebiyada ayaa lala sheegay oo lagu daray isku ammaan baana lagu ammaanay aksara min mawdicin baanu saa ku yimi saas aawadeed sida saxiixi waxay tahay waa inuu nebi ahaa dalkiflina wa kullun min alakhyaar dhammaantood waxay ahaayeen qaar khayr badan haada dikr kani waa xus ama haada dikrun kani waxa weeye waa xus wanaagsan oo waa ammaan wanaagsan waa sheegis ammaan wanaagsan lagu sheegaayo cid ama haada kan oo qur'aanka ahi dikrun xus weeye wax waaninaya wa inna lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanaya waxaa u sugnaaday la xusna ma'aab meel loo noqdo wanaagsan ayaa u sugnaatay jannaati cadnin ka beddelo waxaa u sugnaaday jannaati cadnin jannooyinkii nagaadiga ayaa u sugnaaday waxaa u sugnaaday jannaati cadnin jannooyinkii nagaadiga lagu nagaanayo lagu sugnaanayey cadana bilmakaani aqaama yacni waa ku sugnaadaa loo jeeda waa jannooyin lagu waarayo mufataxatan lahum alabwaab waxaa jannaadku u sugnaaday mufataxatan xaal la furfuray lahum yaga loo furfuray alabwaabu albaabada loo furfuray ay abwaabuha baa macnuhu u dhacaya ama alabwaabu minha albaabadii jannada yacani loo furfuray xaalay albaabadu yada ka mid yihiin minha minha marka la qadaro muttaki'iina fiiha waxaa albaabada loo furfuray muttaki'iina fiiha xaalay dangiigayaan jannaadka gudahooda bimacnaa loo qadaray inay dangiigayaan ama waxaa jannaadkaasi u sugnaadeen muttaki'iina fiiha xaalay dangiigayaan jannaadka gudahooda oo ay qaar dangiiga noqonayaan yadcuuna fiiha jumlo musta'nafo cusub laga dhigo yadcuuna waa dalbayaan fiiha jannaadka gudaheeda waxay ku dalbayaan bifaakihatin waxyaalo la cuno oo macaansi loo cuno oo kaiiratin fara badan wa sharaabin iyo wax la cabbo wa cindahum yaga agtooda waxaa ku sugnaaday qaasiraatu tarfi qaar araggooda iyo indhahooda ku koobay raggooda oo aan rag kale u hanqaltaagayn marka waxaa soo gelaya xuuralciintii iyo kuwii mu'minaadka ahaa ee adduunyada ku soo camal falay labada noocba waa soo gelayaanoo labada qoloba waa qaasiraat weeye labada qoloba qaasiraatutarfi weeye atraabun waa qaar isku wada da'ah haada maa tuucaduuna liyowmi alxisaab haada kani maa tuucaduuna waa kii laydiin ballanqaaday liyowmi alxisaab ay liwuquuci yowmi alxisaab maalinta xisaabtu dhicitaankay dhacayso laydinku ballanqaaday oo laamka la yaha waa litacliil ama la yaha laamku waa bimacnaa fii oo la yidhahdo maa tuucaduuna waa kii laydin ballanqaaday biwuquucihi dhicitaankiisu u dhacaayo laydin ballanqaaday liyowmi alxisaab ay fii yowmi alxisaab maalinta xisaabta gudaheeda inuu dhacayo laydin ballanqaaday marka biwuquucihi baa la qadarayaa marka laamka la yidhahdo bimacnaa fii weeye marka kalena liwuquucihi baa la odhanaya liwuquuci yowmi alxisaab oo markaana mudaaf baa la qadaraya inna haada kani waxaa jannada ku suganee lagu abaalmarinayo ahlu jannaha la risqunaa waa arsaaqdayadii weeye waa risiqayagii weeye aannu ku arsaaqaynay ahlu jannaha wuxuu arsaaqdayadii yahay maa lahu min nafaad jumladani waa xaaliya risiqaa laga xaalinaya risquna xaal maa lahu aanu u sugnayn min nafaadin wax dhammaadi aanu u sugnayn oo innaba ma dhammaanayo wuxuu yahay marnaba midaan dhammaanayn haada alamru haada arrinku kaas weeye wa inna liltaagiina kuwa xadgudbay waxa u sugnaaday la shara ma'aab meel loo noqdoo xun baa u sugnaatay ka beddelo jahannama waxaa u sugnaatay jahannama yaslawnahaa xaalay jahannamo gelayaan baa jahannami u sugnaatay yacnii gelayaan oo ku solmayaan oo saliya yaslaa waa ku solmaya waa ku gubanaya waana gelaya waa gelayaanoo waa ku solmayaan fa bi'sa almihaad gogol bay u xumaatay ay hiya jahannami haada ay liyaduuquu haada kan ha dhadhamiyaan falyaduuquuhu ha dhadhamiyaan oo laga dhigo ishtiqaal weji kale waxay tahay in la yahay hada waa mubtada ismu ishaare waa mubtada xamiimun baa lagaa khabraya falyaduuquuhuna waa jumla muctarida haada kani wejigaasaana fiican haada kani falyaduuquuhu ha dhadhamiyaane xamiimun biyo kulul weeye wa ghasaaqun malaxdii iyo dheecaankii ahlunaarka ka baxay weeye wa aakharu ay walahum waxaa u sugnaaday aakharu mid kala u sugnaaday nooc kale oo min shaklihi hasaaqa la nooca yacanii waxa weeye malaxda iyo dheecaanka ahlunaarka ka soo baxay oo kale la nooca ama min shaklihi madkuurka la soo sheegay oo xamiimka iyo hasaaqa mid walba ku rumoobaya la nooca oo aswaaju noocyaal ah bimacnaa anwaac kaloo lagu cadaabayaana waa jiraa baa laga tilmaamaya haada fawjun muqtaximun macakum ay yuqaalu lahum waxaa lagu yidhaahdaa qowl baa la qadaraya ay yuqaalu lahum waxaa lagu yidhaahdaa markay naarta gelayaan haada kani fawjun waa jamac ama waa koox kooxdaasoo muqtaximun gelaysa naarta ay fi naari weliba marka gelitaanka iqtixaamka waxaa loo isticmaalo waa gelitaanka sida maqiiqan loo galo yacanii muqtaximun waa koox gelayso isku maqiiqaysa iyadoo miidaamo ah macakum idinka la jirkiinna idinla gelaysa ama waxay gelayaan macakum xaalay la jirkiinna yihiin bay gelayaan laa marxaban bihim waxaa jawaabaya kuwii madaxda ahaa kuwii hoggaamiyeyaasha gaalada ahaa ee gaalnimada ku hoggaaminayoo naarta uga horreeyey ayaa jawaabaya markaasay waxay odhanayaan laa marxaban bihim ama hadalkan malaa'igtii baa sii wada odhanaysa intan hore waxay odhanaysaa malaa'igtii culamada qaar waxay leeyiin inta dambana iyagaa ku daray sidaa marka lagu socdo waxay noqonaysaa haada kani fawjun muqtaximun macakum waa jamac naarta idinla gelaya la jirkiina idinla gelaya laa marxaban bihim ay maquulan fiihim jamacaasoo sha'nigooda xaal laga yidhi jamacaasoo maquulun fiihim sha'nigooda laga yidhi ama maquulan fiihim xaal sha'nigooda laga yidhi laa marxaban bihim saasi waa weji oo dhammaan waa in hadalkii malaa'igta ay tahay innahum saalu naar laga soo gaadhayo weji kale waxay tahay in la yidhahdo malaa'igtu intan hore keliyay tidhi haada fawjun muqtaximun macakum waa sida fiican dabeed waxaa jawaabaya kuwii naarta sii horraan galay ee gaalnimada ku hoggaaminayay dadka ee gaalnimada u horseedayey ayaa jawaabaya waxay odhanayaan laa marxaban bihim soo dhowaansho uma sugnaado ay laa ataw marxaban bihim ma yimaadaan ama laa saadafuu lama kulmaan marxaban ballaadh lama kulmaan bihim yaga ay u ballaadhnaato yacnii makaanka yacni cidhiidhi ha ku noqdo waasic uma noqdo way habaarayaan innahum saalu nnaar innahum yagu saalu nnaar naarta qaar gelaya weeyi saanuu galloo kaley u gelayaan saas aawadeed waqaynay u waasic noqon oo makaan wax waliba cidhiidhi ku noqdaan oo meel waliba cidhiidhi ku noqotaa qaaluu waxay yidhahdaan kuwii kalaa jawaaba oo dacafada ahaayo bal antum laa marxaban bikum antum idinku laa marxaban bikum yacnii lama kulantaan ballaadh lama kulantaan ay laa saadaftum marxaban ballaadh lama kulantaan ama laa ataytum marxaban ma timaadaan meel ballaadhan ha imannina meel ballaadhan ha helina meel ballaadhan bikum idinka idiin ballaadhan antum qaddamtumuuhu lana antum idinkaa qaddamtumuuhu lanaa noo soo hormariyey halkan oo damiirka haadu u noqonayo cadaabka u noqonayo naarta u noqonayo biictibaari cadaab ugu noqonayo ama sababta lagu gelayo naarta oo gaalnimada ah idinkaa noo hormariyey fa bi'sa alqaraar sugnaanshaa xumaaday ay qaraaruhum haadaa sugnaanshahooda kaasii qaaluu waxay yidhaahdaan mar kale intay hadlaan rabbanaa rabbigayow man qaddama lanaa kii noo hormariyey haadaa kanoo cadaabka ah ama sababtii lagu gelayey ah fasidhu ilaah u kordhi mankaa cadaaban cadaab u kordhi cadaabkaasoo dicfan ay mudaacafan la labanlaabay fi naari naarta gudaheeda ugu kordhi ama xaaluu naarta ku sugan yahay u kordhi halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk